waxaa ugu darnaa dagaalkii u dambeeyey oo dhibaatada iyo khasaaraha badan aan ku gaarsiinay ee koonfurta mudug ka socday inaan weydiisanay madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha federaalka laftiisa inuu noo soo diro ciidamo dhammaystira si loo gaaro xarardheere ciidamo dhammaystira dagaalkaas laakiin nasiib darro waxaan sugaynay ciidamadaas waxaa la soo dejiyey ciidamadii laftoodii laakiin hadafkoodu uusan ahayn inay shabaab la diriraan hadafkoodu uu noqday in la yidhaahdo gurceel iyo bohol iyo dhulka ahlu sunna waljamaaca ciidamadoodu ay joogeen ayaan diriir iyo dagaal ku qaadaynaa arrintaasi waxay noqotay arrinta aan madaxweynaha galmudug isku afgaarnay arrinta aan isla fahmi weynay arrinta aan dabcay inaan ka qabto laakiin uu ku adkaystay in dagaalka al-shabaab oo labaatan kilomitir dhuusamreeb u jira al-shabaab oo laba magaalo oo waaweyn naga qabsaday oo magaalada camaare iyo bacadweyne in la arko madaxweynihii inuu arko oo yidhaahdo waxaa ka daran magaalada la yidhaahdo gurceel baa waxay ka daran tahay bacaadweyn iyo camaara waxaan madaxweynaha ku yidhi cadow ma uuna qabsan waxaa qabsaday dad baartinar noo ah oo weliba dirirta al-shabaab ku fiican oo sida aan u kaashanno koonfurta mudug culummada ahlusunna waljamaacada joogta iyo baxdo culummada ahlusunna waljamaacada joogta inaan kaashanno halkan looga baahan yahay culimmadan oo ay dagaalka qayb ka noqdaan oo ay ku barbar dagaalamaan ciidamadeenna iyo ciidamada qarankaba taas nasiib darro waxay noqotay madaxweynihii inuu ku adkaysto oo ciidamo ka soo daabulo magaalada muqdisho ciidamo haramcad iyo gorgor la kala yidhaahdo la og yahay taariikhdooda iyo recordka dalkan u yaalla inay keliya aysan shabaab la diririne ciidamadaas in loo samaystay in dadka soomaaliyeed lagu caburiyo waana kuwii lagu caburiyey magaalada muqdisho dadkeeda iyo kacdoonkii magaalada muqdisho ka jiray bishii february iyo maarso iyo abriil ciidamada noocaasa oo gado dhibaatooyinkii ka soo geysteen la og yahay ayuu madaxweynaheennii axmed qoorqoor go-aansaday asagoon wasaaraddiisii amniga oo anugu aan mas-uul ka ahaa la tashan inuu ku daabulo magaalada dhuusamareeb ciidan kun gaaraya geeyo taliyihii muxuu ahaa gobolka banaadir ee booliiska corneyl farxaan qaroole in halkaa la geeyo ayadoo la og yahay marka la geynayay magaalada muqdisho qaraxyadu ay ka dhacayeen oo qarax weyn oo musiibo gaarsiiyey deegaamo xamarweynihi halkaas in maaragtay farxaan qaroole uu ka degay magaalada dhuusamareeb si uu dagaalka lagu qaadayo ahlu sunna waljamaaca waxba galabsan oo uga qayb galo taasi ayaan darro weyn bay ahayd in ciidamada qaranka la marin habaabiyo oo hadafkoodii inta laga duwo dhuusamareeb habeenkii khamiista oo la soo gelayay khamiistii haddeertaan maalinkan iscasilayay habeenkeedii garoonka dhuusamareeb khatar bay geliyeen inay qabsadaan geese ay ka soo fadhiisteen laakiin dagaal ma dhicin ciidamadiina meel meeshaas u jirta laba kilomitir baa lagu abaabulayaa oo aysan aadayn shabaab oo ay u socdaan ahlu sunna waljamaaca si nabadgelyo ah ku tagtay dhulkoodii ayagu ay lahaayeen oo ay deganaa jireen oo aysan dhib na bulshadana ku hayn maamulkana dhib kuma hayaan arrintaas marka waxay ahayd arrinta runtii aan rabay inaan sida wanaagsan u sharaxo waxaa kuu soo hartay arrinta ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca madaxdooda macalin maxamuud ayaan wada hadalnay wuxuuna dhiibay oo ii dhiibay furaha xalka wuxuu yidhi madaxweynihii waan la soo xiriiray dad ergaa oo akhyaarana waa u soo diray wuuna ka diiday inuu furo wax wada hadalah inuu nala furo annaguna dad diyaasbara ah oo qurba jooga ma nihin dad deegaanka u dhashay baan dad deegaanka u dhashay oo deegaankoodii raba si nabadgelyaha inay ugu noolaadaan nimankaas khawaarijta iyo al-shabaabna ee diriirtooda qayb ka noqono madaxweynuhu waa naga furi waayey sidaas awgeed adugu qaad guriceel waxaan ogolnahay maamulkii in la geeyo waxaan ogolnahay booliiskii iyo hay-adihii meeshii ay joogeen in la geeyo laakiin annagu dhulkeenna ma ahan dhulkeenna kama socono waa dhulkaan deganayn oo u dhalanay arrintaas madaxweynuhu wuxuu yidhi nimankaas waxaan dagaal ahayn oo runtii ay anfacayaan ama ay leeyihiin ma jirto way nagu soo noolaanayaan way nagu dhex korayaan way nagu dhex kobcayaan taasi marka waxay noqotay waxaan garan weynay galmudugtii horumarkeeda iyo nabaddeeda iyo shacabkeeda baraaraheeda aan ka shaqaynaynay in la yidhaahdo madaxweynihii dhammaayo loo igmaday ayaa diriir ku qaadaya dadkiisi laynaya barakicinaya arrintaasi waa ii cuntami weyday waxaan ku yidhi madaxweyne anaga ayaa xalkii ahlu sunnahaya anaa tegaya guriceel baabuurkayga qaadanaya tegi maysid aadina maysid nimankaas waa noo dirir madaxa wadaadadaasna waa keenayna haddii haddii maaragtay ay uhir- u hirgasho arrintaas marka runtii arrin ayaan daraa bay noqotay in shabaab waxaan garan weynay dee in madaxweynaha galmudug uu shabaab leeyahay maaragtay uu leeyahay eh, isbahaysi inuu shabaab sympathy u hayo inuu shabaab haddii magaalo ay noqoto laba magaaloa laga qabsa shabaab qabsadeen hadday gaadiid noqoto afar gaadiid ayaa dagaalkii gardarrada ahaa oo bohol lagu qaaday ay ku qabsadeen halkana toddobiyo iyo toban gaari baawuur ku dhow oo baawuurtii madaxtooyada ay ku jirtana camaaro lagu qaatay waxaan ku yidhi hadday baawuur noqoto al-shabaab baa qaadatay baawuurtii badnayd hadday dhul noqoto dhulkii iyo magaalooyinkii laba magaalo waaweyn bay haystaan maan xooggan u bedelna xagga ahlu sunna xalkeedana anigayda arrintaas runtii marka waxaan garan weynay iyo inay dhuusamareeb u degan yihiin labaatan kilomitr oo toddobaatan kilomitr loo socdo meel ah oo labaatanka kilomitr aan loo jeedin arrintaas marka shaki weyn ayay runtii annaga iyo wasaaradda amniga iyo dadka galmudug oo dhanba ay ku abuurtay waxaanan garan weynay dee projectigan lagu weerarayo lagu dhammaynayo dadka galmudug meesha uu ka socdo waxaan rabaa marka inaan een, een, gebagabadii ayaan joogaa dadka reer guriceel waxaan runtii dee xoog badan baa naga galay galmudug maamulka galmudugna inuu burburo ama dhibaata gaarto marnaba raalli kama nihin laakiin waxaan ognahay dhibaatada waxa wadaahay inay yihiin al-shabaab oo burburinaya een, waa ogeydeen guriceel galmudug ciidankeedii si nabadgelyaa ayay uga soo baxeen hal qof lagama dilin hadday cadow yihiin maxay u leyn waayeen maamulkii degmada intii sii badnaa wuu joogaa gurceel buu joogaa maxaabiis meesha taallay annaga maalinkii arbacadaan ka keena qayb ka mid ah oo aan dhuusamareeb u soo wareejin sidaasay cooperative u yihiin sidaasayna cadow u ahayn Een, sidaasayna rabaan haddeertaan waxay ahayd labaatan kilomitr labaatan shan kilomitr baa shabaabka u jireen gurceel laakiin hadda markii ahlusunna waljamaaca ay timid lixdan kilomitr bay dib u noqdeen al-shabaab yacni faa'iidada ku jirtaa waxay tahay war madaxweyne adoo ciidan laba kuna haysta saddex kuna haysta ayay caasimaddii labaatan kilomitr u jiraan ahlu sunna markay gurceel timidna laba- afartan kilomitr bay dib u noqdeen labaatan bay awal u jireen lixdan bay hadda u jiraan waad aragteen shalay baabuurtoodii oo socota oo dhul fog yacni operation iyo howlgal ka soo samaynaysa dadka noocaasa oo faa'iidada u leh galmudug oo qaybtoodii kale ay nala joogaan gal- eh, ga- mudug in la yidhaahda qaybtan baan dagaal ku qaadaynaayo waa cadow runtii arrintaasi arrin qabata dadka reer galmudug iyo in dadka caqliga leh midna maaha projectigan projecti villa soomaaliya abaabulatay oo ay rabto inay doorashooyinka ku carqaladayso oo ciidamada meesha la geeyana marka lagu laayo ahlu sunnada ahlu sunna maahana shacabka marka lagu laayo dadka waxaa isaga qaldan een, ciidanka meesha jooga gurceel jooga laba boqol iyo konton ka mid ah waa ciidankii dowladda oo la leeyahay hadda ahlu sunna ay la safan yihiin laakiin dulmi ayay ka soo horjeesteen afartan iyo laba sarkaal oo ka mida xoogga dalka oo ka mida booliiska iyo nabad sugidda ayaa ku sugan gurceel oo ciidankii qaranka soomaaliyeed u ah laba boqol iyo konton ciidan ku dhow iyo saraakiishiis ayaa joogta gurceel marka runtii arrintaasi in la yidhaahdo ciidankiibaa ciidankii kala laynaya shacabkii baa la barakicinaya arrintaasi arrin saxa maahan waxaana rabaa inaan marka eh, tala soo jeedin aan aan maaragtay arrinta doorashooyinka arrinta doorashooyinka runtii waa arrin shaki weyn dhalin karta maxaa lagu soo aadiyey xilligan hadda la joogo in la yidhaahdo ahlu sunnaa lala dirirayaa oo aan shabaab lala dirirayo waxaa la rabaa in dadka galmudug la ysku diro oo fidno dhexdooda la dhaliyo oo dagaal aan joogsan oo sababa extension markii farmaajo uu u hirgeli waayey extensionkii caadiga aha in la yidhaahdo extension kale iyo muddo kororsi kale oo ah dalkan doorasho kama dhici karto oo galmudug baa saasa hirshabeellaa beledweyne la kala fadhiyaa meel hebel baa saasa in inta la yidhaahdo arintaasi doorashada lagu carqadeeyo madaxweynaha waxaan kula taliyey warqadan u diray inuu qabto ee, doorashadii labada xubnood oo aqalka sare ka s- ee, ka harsanayd isla markaasna inuu qabto xubnihii kaleoo golaha shacabkana inuu bilaabo waxaan rabaa inaan fariin yar u diro dad badan oo siyaasiyiina ayaa meelahan ku hadlay dadkaasi shalay badbaado qaran markay xamar joogtay waxay ahaayeen ama meelo kaleba ka hadlayba oo taageeray in dadka galmudug ay islaayaan oo ciidamada xamar ka tegay ay laayaan dadkaas shalay badbaado qaran markay joogto waxay ahaayeen kuwii shiir kula taagnaa ama taagnaa een, muxuu ahaa marinaay ama taagnaa meeshaan la yidhaahdo een, barmuuda xaafadan howlwadaag dadkii joogay oo ayidsanaa iyadoo dowladdu jirto hadda waxay leeyihin nidaamkii dowladda ee galmudug baa lagu ciyaaraya laguma ciyaarayo nabadgelyada galmudugna faa'iidaa ugu jirta ahlu sunna inay joogto haddana waa laga dareema halkii isbuuc ama tobankii beryo ay joogeen dadkii noocaas ahaa oo qadiyadaas aaminsanaa inay maanta inta kala wareegaan ay yidhaahdaan ahlu sunno dagaal ha lagu qaado nidaamkii bay burburinaysaa shalay ayagu soo u ekaan maayaan niman nidan nidaamkii jiray iyo madaxweynihii jiray ka soo horjeeda sooma ekaayeen anu waa ayidsanaa haddana operationkan hadda socdana ma ayidsanin kaasna waa ayidsanaa marka runtii dad kala hadlaya oo dad musharaxiinihii ay ku jiraan dee musharax xil raba oo xil ku raba in dadka la barakiciyo dadka gurceel aniga waa waa kursiga gurceel tegay waa fahmi waaye ninka musharaxa inta mimbar saan oo kale soo istaaga waaqwaaqeeya ee maaragtay yidhaahda maaragtay waa in dagaal la qaadaa waa in ummadda la baabiiya aniga kursiga gurceel galaan garan waaye waa jannadii al-shabaab ay naga raadinayeen oo kale buu buu la mid yahay kursigaas marka runtii dadka musharaxiintaana inay ka fiirsadaan inay dadka isku soo dhoweeyaan waa leeyihiin waa dad reer galmuduga inay u kala dabqaadaan waa leeyihiin laakiin inay fidnada socota ay ku sii shubaan bensiin oo sidaas ay, ay, ay u noqdaan een, maaragtay dad ka shaqeeyey fidno oo barakac ka shaqeeyey waxaan rabaa inaan gunaanadkii tale een, aan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah, madaxweynihii waa aragnay inuu ciidamo dab- daabulayo waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha kuma filna warqadaa soo saartay galmudug ee u soo istaag dib u heshiisiinta way ku ogol yihiin ahlu sunno dowladda galmudugna way ku ogoshahay u soo istaag inaad baajisid dhiigga meeshaas ka daadanaya taliyaha odowaa iyo xijaar waxaan leeyahay ninkii dhuumanaya oo dhabarkiisu muuqdo kalaatiin inaad ciidamadii gorgor ee aada soo diri weyday odowaayow ee aad tiri ciidan ma hayo markaan shabaabka baacsanayn inaad maantay gurceel baan ku weerarayaa aad tiraahid oo halkaan ka rartid dembi aakhiro iyo adduunba aan ka ahrayn buu noqonayaa waxaan kula talinayaa ciidankaas inuu ku wajaho dagaalka al-shabaab ama inuu soo ceshado oo xaafadahoodii ay iska joogaan xijaar waa la mid taliyihiisi gobolka banaadir baa jooga meeshaas ciidankii haramcad oo booliiska soomaaliyeed hoos tagana asaguna halkaasu jooga ciidankaas waa in sidaasi la mid ahaan ku leenahay shaqo qaran ma haya hadda dagaal sokeeye ayuu ka qaybgelayaa ciidankaasi ciidankaasi dad soomaaliyeed oo nabada ayuu maaragtay baabi'inaya ciidankaas dib in loo soo cesho oo bartiisii lagu soo celiyo farxaan qaroolena waxaan leeyahay adeer eedahaadii hore waxba ha ku darsan horey baa eedo badanay kuu saarnaayeen hadda reer galmudug mid ah waxba kuu tari maysee dagaalkaas ha ka qaybgelin hana tegin meeshaas madaxweynaha galmudug waxaan leeyahay isaga runtii dadka reer guriceel waxay ku soo dhoweeyeen fardo sanadkii hore afartii juulaay ayuu booqasho ku wada tagnay fardihii guriceel iyo dadkii guriceel oo dhan waa aragteen sawirada meesha ugu dadka badan weeye galmudug magaalooyinkeeda waxaa loo soo dhoweeyey si gobonnimo ku jirto dadkii ku soo dhoweeyey maantay madaxweyne magaalo guryahoodii ma joogaan waxay joogaan dagaal adugu aad ku abaabulaysid cabsi ay ka qabaan bay baadiye u tageen waad og tahay abaar baa dhulkaas ka jirta oon iyo maaragtay iyo dhibaatooyin bani aadamnimo xooggan baa dadkaas haya way bannaanbaxayaan nabad bay ku bannaanbaxayaan cadow lama joogo oo oo meeshaas meel cadow haysta maaha meel cid kasta oo maslaxad wadaa ay tegi karta waa meel dadka ahlu sunnada iyo madaxdeedu ay leeyihiin wada hadal baan rabnaa waa dadkaas looma quuri karo dagaal looma quuri karo dadkaas barakac dheeraado looma quuri karo dadkaas waxay ahayd inaad inta soo istaagtid bannaanka soo istaagtid aad tiraahid eh, reer guruceel dhulkooda ha yimaadaan arrinta jirtana nabad baan ku xalinaya waxaan rabaa inaan la taliyo dadka reer guruceel lafteeda shalay shiir kole markii la joogay waxaa la ilaalinayay saadaq john oo dulmi laga filayey in lagu soo qabto marinaayi markii dagaalku ka socday waxaa la ilaalinayey xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore oo dulmi la rabay in lagu soo qabto ama lagu weeraro maantay shiikhiina ilaalsada waxbaa saas dhacay iyo hadda ka hor baa ahlu sunnahana gumaysay iyo xaggay saas ka dhacday waxaad sheekadu ma taagna annagoo ahlu sunnaha waa ogtihiin ahlu sunna waan nahay laakiin ururka xubin kama yahi aniga laakiin ahlu sunna dadka soomaaliyeed oo dhan baa ahlu sunna laakiin ururkaas xubin kama yahi weliba la- sanad iyo barkii lasoo dhaafay ninkii masaajidda hala fura lahaanu ahaa u xirna waa ogtiin meeshaan kala joogo nin kale waxa ugu hadalhaynta badan yahay oo ahlu sunna ku kacsan yahay ee xaggu ku kacsan yahay lahaanu ahaa haddana maanta waxaan ayidsanahay waxaan ogahay markay gardaran yihiinna inaan dhihi karo meeshay ku gardaran yihiin waa gardarantii marka laga gardaran yahayna inaan dhihi karo meeshaas waa loo gardaran yahay waxaa weeye shiikhiina ilaalsada waxa loo socdo maahan ahlu sunna waxaa weeye waa mashruuc kale ayaa galay mashruuc doorasho ayaa galay weerarka gurceel lagu qaadayo marka guud ahaan dadka reer galmudug oo dhanna xasiloonida iyo waxgaradkiinu ha soo baxaan hana ka shaqeeyaan axmed qoorqoor idinkama awood badna galmudug hadduu maamulka u hayana dee talada reer galmudug buu yeelaya hadduu u haayo fahad yaasiin iyo farmaajona dee waxay noqonaysaa siday uga socon weyday waxay rabeen xamar inay ku samaystaan bay sax xaggana uga soconayn oo isla dadkii laftiisiiba xagga jooga waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado ciidamada meesha la geeyey taliyaashooda dad xoolaa maahan dad waxgarta waaye adeerayaalo waxaa fahantiin ciidan qaran baa tihiin qaran baa laydiin soo tababara haddaad hadday dhab tahay calanka soomaaliya halkaa idinkugu dhegan koofidaad waxaad xambaarsantihiin markaad hadlayseen dalkaan difaacaynaa qarankaan difaacaynaa baa leedihin haddaad ku dhimatid meeshaas dalna ma difaacaysid aakhira seeg iyo adduun seeg waaye taliyaha ku hogaamiya dagaalkaas ku raaca xadiis baa ah laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qof makhluuqa qof caadiya ku adeeci maysid amarkiisa yeeli maysid haddii ay tahay ilaahay inaad ku caasisid inaad dadkaas ku duushid oo dishid oo naftooda adna aa ku dhimatid ayagana aad dishid runtii akhira seeg iyo adduun seeg ka weyn ma jirto marka waxaan leenahay ehelooyinka wiilashooda meeshaas la geeyey ee urada gorgor iyo haramcad iyo kuwa kale oo ciidanka kale oo xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa labaatanaad ee meesha jooga waxaan leenahay meeshaas dagaal ma jiro waad ogtihiin dagaalku meeshuu jiro ha ku raacinina nin kursi ilaalsanaya nin kursi nin qandaraas iyo mashruuc kale oo doorashada in lagu boobo raba markaad soo dhaawacantiin oo soo dhimatiin waxaa la rabaa ciidamada meesha la geeyey inay noqdaan kuwa doorashada lagu dhaco waxaan kusoo gunaanadayaa eh, waxaan u taagnaan doonaa inaan hogaamiyo dhaqdhaqaaq nabadeed oo diida dagaalka galmudug laga wado waxaan leenahay madaxweynuhu warlor maahan sanduuq eh, haba siduu rababa ha ahaado ayaa lagu doortay xoog kuma qabsan dalkaas waxaan leenahay madaxweyne ka joog madaxweyne qorqoor dadkaas waa dadkii ku soo dhoweeyey dadka reer galmudug oo dhanna waa kuwii ku soo dhoweeyey doorashadana dan haddaa ka leedahay bannaanka iskeen aragtidaada ku aadan aragtidaada ku aadan arrinta gurceelna ka hadal dad kale ha wakiilan dad kale ha wakiilan taleefannada eh, xamar laga dirayo ama ciidanka xamar laga dirayna dalkaas kuu difaaci mayaan laakiin galmudug burburinteeda ayay noqon doonaan arrintaas waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado Een, arrintaas anigu nabaddaan u taagnaan doonaa galmudugna insha allah waa ka shaqayn doonaa madaxweynuhuna hadduu dagaalka kusii adkaysto waxaan leenahay xildhibaanada baarlamaanka galmudug inay dowrkooda saxda ah ay ay qabsadaan ama madaxweynuhu hadduu ku fashilmay dadka reer galmudug inuu isku wado inuu iska casilo xilka sidaasaa u roon u waji roon xamar iskaga soo laabto sida hadda uu ku wado waxaa weeye shaqadii galmudugna ma wado shaqo asaga anfacaysa mustaqbalkiisana ma wado waxaan rabaa inaan in yar marka ku kabo Een, shalay cadaado hoteelkiisa ayay ahayd hadday ahayd madaxweyne laga hor yimaado madaxweyne xaaf markii lagu kacay qandaraaska asagaaba afkiisa ka sheegaba qandaraaska burburinta madaxweynahaas iyo galmudug ninkii loo xil saartay axmed qorqor buu ahaa isaga afkiisa ka sheegay maalin waa aragtay media hoteelkiisaana xildhibaano iyo dad kaloo shacaba inta lagu kulmiya waxaa la yidhi xaaf waa lagu rid ma cid weerartaa jirtay ma jirin hadday ahlu sunna xitaa ka soo horjeedo maamulkiisa asaga hogaamintiisa hadday ka soo horjeedo inuu qanciyey leedahay inuu yidhaahdo waa weerarayaa male shalay asagaa intaani in la mida sameeyey madaxweynaha galmudug baad aragteen ee hore axmed ducaale asagoo dhahaya laba sanaan diyaarad ku dulmaraya cadaado yay ahaayeen ree cadaado ma ahayn mashruucaas ma wadin mashruuca ninka waday isagu ah maanta inuu yidhaahdo wixii aan samaynayey haddii xitaa laygu sameeyo waa dembi oo dadkan dilaya aniga markaan samaynayana waa ii bannaantay arrintaasi arrin saxa maahan runtii waxaan leeyahay ha soo noqo dagaal ka soo noqo dagaalka galmudug baad ku burburinaysaa dagaalka magaaladii ugu dadka badnayd baad ku burburinaysaa mana ku waxaasina kuuma eka waxaan rabaa dadka reer galmudugna dhammaantood inay u istaagaan inay gacmaha madaxweynaha qabtaan madaxweynuheennu nin waalan walaalkiisa u fiyo baa layidhi hadduu madaxweynihii naga waashay dadka reer galmudug oo dhan ma waalan asagay tahay inay intay u tagaan ay gacmaha qabtaan oo yidhaahdaan ka joog meeshaan dadka u sacabatumaya ee dhahaya waa waa dad badan baa ma ogtahay ninka waxaa la yidhi markii la luminayo ilaahay qofka markuu luminayo dad wuxuu ku xeeraa tala talada xun siiya ayuu ku wareejiyaa dad tala fiican siinaya dadka talada fiican siinaya o dhan wuu dhibsadaa marka dadka u sacbaatumayana waxaan leeyahay mustaqbal xumo ayay u sababayaan